waxaa sare u kac xoogan laga dareemayaa qiimaha la iibiyo yaanyada suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan yaanyada oo markii hore laga keeni jiray deegaanada iyo tuulooyinka hoostaga magaalada beledweyne ayaa waxaa saameyn u geystay fatahaadii webiga shabeelle iyo roobabka da-ay dadka ka ganacsada yaanyada ayaa sheegay in deegaanadii yaanyada laga keeni jiray ay roobab xoogan ka da-een taasna ay keentay in qiimaha yaanyada meelihii laga keeni jira roobabka da-een tiyagloo kalaa laga keeni jira biyiyaana xiray sarkac saa'id ahaa ka jira nyaanyada beeraha nyaanyada ka bax jirti fatahaadiyaa saameey labaatanka sinti lix xabo labaatanka sinti lix xabaa la gadaa qorqoraa toban doolar labaatan iyo shan sarkac saa'id aa u jira roobka iyo fatahaadta oo dhaca saameeyeen maxaa rajeynayna inay noo soo raqiisi doonto beeraha buladweyne nyaanyada ka bax jirta maxaa saameeysa fatahaadtii maxaa ka mid ah ganacsatada suuqa daraawiishta sarukaca ku yimid yaanyada run ahaantii sarukacaad u balaaran ayaa ku yimid yaanyada sarukacaasina waxaa sabab u ah fatahaadii labada mar kusoo noqotay magaalada beledweyne yaanyadii iyadoo la abuuray ayay fatahaad magaalada timid fatahaadii intaynasan imaan ka hor ayaa yaanyadii lasoo gooyey iyadoo casaan ama cadaan ah oo aan weli bislaanin oo waqti aad u badan ay u dhiman tahay markii ay bislaatana qaali ayay noqotay halkaa gasaca yaanyada gasaca canaboorada la gadayo sideed doolar awalna ay ahaan jirtay lix doolar shan doolar afar doolar meelahaas halka tanagana uu yahay labaatan iyo afar doolar hadda xilligan la taagan yahay awalna uu ahaa toban iyo saddex doolar toban doolar ilaa toban iyo shan doolar meelahaas hase ahaatan yaayo guduud ah ma ahan waa yaayo casaan ah oo cadaan ah oo beerihi ayaduusan bislaanin laga soo guray yaanyadana ayaa awal waxay nooga imaan jirtay tiyeglow tiyeglowna waa dhiiqo biyaa galay roobaa ku da-ay oo weli maanan la abuurin beerihii weli ma la abuurin tan magaaladana fatahaadii ayaa dhibaato iyo saameyn aad xooga u geysatay yaanyada markasaasi sare ukac u noqotay sare ukac aad u balaaran ayaa ka jira fatahaadii kadib yaanyadii sare u kac badan ayaa ku yimid yaanyadii oo nadiifa oo bislaatay ayaa la keeni jiray laakiin fatahaadii kadib maadaama dadka beeraleyda ay kala soo cabsanayeen in beerta ay biyi ka galaan yaanyadii oo waqtigeedii dhammaanin oona si fiican u bislaanin ayaa suuqa la keenay fatahaad kadib naayadii sarukac badan ayaa ku yimid dhoofintii xataa oo hore loo dhoofin jiray nusqaan badanaa ku imaaday sababtoo markii horeento waxaa loo dhoofin jiray gaalkacayo iyo dhulalkan kaleento dariskeena ah laakiin fatahaad kadib xataa dhoofintii maxaala sarukac ayaa ku imaaday markii horeento gasaca yaanyada wuxuu ahaa shan doolar iyo meelahaas hadda gasac yaanyada waa sideed doolar iyo bar tanika toban doolar iska ah hadda wuxuu maraya laatiyo afar doolar fatahaadda webiga shabeelle uu ka geystay magaalada beledweyne iyo deegaanada u dhadhow iyo roobka guga oo halkaasi ka da-ay ayaa saameyn ku yeeshay wax soo saarka beeraha iyadoona qaybo ka mida waddooyinkii beeraha loo aadi jiray ay biyuhu gooyeen beeraha qaarna ay biyuhu galeen taas oo keentay in dalagyada qaar sida yaanyada qiimahooda uu sare u kaco